subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha dalka iyo wafdi u horkacayo ayaa maanta ku wajahan magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka doorasho ee maamulkaasi faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya puntland iyo daacish oo ka socda gobolka bari iyo puntland oo sheegtay inay gacanta ku dhagtay saanad militari oo ilaa daacisha qabanqaabadii ugu dambeysay ee ra-iisul wasaaraha dalka ayaa maanta laga dareemayaa caasimadda gobolka gadow ciidamada maamulka puntland ayaa howlgallo ka sameeyey gudaha magaalada gaalkacyo ayaa la sheegay inay gacanta ku soo dhigeen khamri fara badan oo lagu dhex iibinaya gudaha magaaladaasi siyaasiyiinta dalka ayaa bogaadiyey qaabka ra-iisul wasaaraha dalka u wajahayo xalinta khilaafaadka ka dhex calooshannaha mas-uuliyiinta jubbaland iyadoo baaqu u diray shacabka gobolka gadow waqti ka socda maamulka hiirshabeelle ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan degmada buulla burta ee gobolka hiiraanna ciidamada maamulka galmudug ayaa saaka dhaadhaaqyo ciidan ka wada deegaano ay dhowaan ka dhace weeraro iyo qaraxyo toosa oo ka tirsan koonfurta gobolka muduga uradheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday fariisimo ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose cabsi xooggan ayaa laga dareemayaa saaka in maanta ama laga qabaa in maanta mar kale uu dagaal ka qarxo deegaanay dhowaan dirar ku dhex martay laba maleeshiya beeleed oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe hogaamiyaha afgembiga mayimaar oo sheegay in ruushka uu siinayo laba milyan oo talaala ku saabsan cudurka covid sagaaliyo toban iyo ururka taalibaan uu isku ballaarinaya dalka afghanistan waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha toddobaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyagii oo fidsan ra-iisul wasaaraha dalka iyo wafdi horkacayo ayaa maanta ku wajahan magaalada garbahaare xarunta gobolka gado iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka doorasho ee ka dhex xaloolsan maamulkaasi dhinaca kalena qabanqaabadii ugu dambeysay ee soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha dalka ayaa maanta laga dareemayaa caasimadda gobolka gado maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta uu gaaro caasimadda gobolka gado ee garbahaare halkaasi oo u tegi doono arrimaha la xiriira doorashada ka dhacaysa magaalada iyo weliba sidii loo sugi lahaa amniga doorashada dalka iyo sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhexalooshan maamul goboleedka jubbaland kuwaasoo ay tabanayaan shacabka ku sugan gobolka gado waxaa maanta lagu wadaa in degmada garbahaare ay gaaraan wafdi horudhac u ah ra-iisul wasaaraha inkastoo shalay qaarkood ay gaaraan waxayna isku sii diyaarinayaan soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha dalka oo horkacayo isagoona la socdaan sida la sheegay wafuud horleh oo ka tirsan xalinta khilaafaadka gobolka gado iyo weliba siirada ku welinayay safarkii kismaayo uu ku tegay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka sidoo kale maanta waxaa magaalada garbahaale loo daabulayaa ilaalada gaarka ee maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka waxaana sidoo kale halkaasi la geynayaa gawaarida aan xabadda karin oo loo adeegsan doono soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo halkaasi ra-iisul wasaaraha dalka oo u dhex maro safarkiisuu ku joogi doono caasimadda gobolka gado ee garbahaare siday wareedyo lagu kalsoon yahay ee u xaqiijiyeen maamulka gado idaacadda simba ee magaalada muqdisho maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka ayaa lagu wadaa in magaalada garbahaare uu gaaro maanta iyadoo si rasmi ah la filayo in saacadaha soo aadan uu u duulo garoonka magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado isagoona ka duulaya garoonka magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaalka maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha dalka ayaa lagu wadaa magaalada ama waxaa lagu wadaa in magaalada garbahaare marka uu gaaro kulamo siyaasiyiin oo kasoo jeeda gobolka gado oo la qaato kuwaasoo diidan maamulka hoggaan ku hayo axmed maxamed islaam axmed madoobey rooble ayaa waxgaradka iyo siyaasiyiinta garbahaare kala hadli doona doorka ay ku leeyihiin dib u heshisiinta jubbaland iyo weliba dhammaystirka hanaanka doorasho ee maamulgoboleedwaa maamul goboleedka jubbaland gaar ahaan kuraasta deegaan doorashadeedu ay tahay caasimada gobolka gado ee garbahaarey magaalada garbahaarey ayaa ka mid ah goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka soomaaliya iyadoona haatan ay socdaan dadaalla ku aadan sidii loo dhammayn lahaa tabashooyinka ka dhex jira dadka dega gobolka gado iyo weliba maamulku uu hogaamiyey axmed maxamed islaam axmed madoobe tegitaanka rooble ee garbahaarey ayaa kusoo aadaya xili ra-iisul wasaaraha waa dhowaan magaalada loo diiday inay tagaan xildhibaano horey iyo weli mas-uuliyiin la waday allo ku aadan inay guddoomiye garbahaarey u dhow ama weliba ay dhowaan loo magacaabi doono kaasi oo maamulaya kuraasta degmadaasi taallo sidoo kale axmed maxamed islaam madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa dhowaan diiday in magaalada kismaayo uu ka dego la tiriyaha arrimaha doorashooyinka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka oo lagu magacaabo cabdi cali raagi kaasi oo dhowaan la sheegay inuu ka degi rabay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo oo la sheegay inuu u tartami doono kursi yaalla magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland isagoo la sheegay in la taliyaha madaxweynaha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi cali raagi dhowaan laga celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee xamar xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland iyadoo la sheegay in amarkaasi uu bixiyey madaxweynaha maamulka jubbaland si kastaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta la filaya inay tagaan caasimadda gobolka gadooga galbahaare shalay ayaana lagu waday in halkaasi ay gaaraan waxaana wafdi ordhac u ah shalay gaaray magaalada galbahaare iyadoona halkaasi kusoo dhaweeyeen odayaasha iyo weliba shacabka halkaasi ku sugan ra-iisul wasaaraha dalka baaqashadiisii shalay weli warmark rasmi kama ay soo saareen madaxtooye waa maamulka gado gobolka gado iyadoo aysan si rasmia kaga hadlayn shalay waxa uu ku baaqday ra-iisul wasaaraha dalka iyadoo la filayay in shalay uu gaaro caasimada gobolka gado ee garbahaarey waa degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gado ayaa saaka wararka idaacadda simbe ay ka helaysay sheegayaan in si aada uga socdo diyaar garowgii iyo weliba qabanqaabadii ugu dambeysay ee soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoona haatan garoonka magaalada garbahaarey ay buuxdhaafiyeen shacabka ururka dhallinyarada odayaasha iyo maamulka degmada kan gobolka gadow si ay usoo dhoweeyaan ra-iisul wasaaraha dalka iyo wafdigu horkacayo oo maanta la sheegay in ay ku wajahan yihiin caasimada gobolka gado ee garbaharey dhinaca kale siyaasiyiinta dalka ayaa bogaadiyey qaabka ra-iisul wasaaraha dalka u wajahayo xalinta khilaafaadka ka dhexaloolsan mas-uuliyiinta jubbaland iyadoona baaqyo kala duwan loo diray shacabka ku sugan gobolka gado oo maalmihii u dambeeyay tabashooyin u jeedinaya dowladdu hogaanka u hayo maxamed cabdulaahi farmaajo mid ka mid a siyaasiyiinta dalka ayaa sheegay in cilado ay imaan karaan kaasi ku hor istaagi karo ra-iisul wasaaraha dalka in si deg deg uu ku xaliyo khilaafka ka dhexalooshan maamulka jubbaland isagoo ul kala qaaday in maamulkaasi ay ku midaysan yihiin laba beelo waxauna sheegay in khilaafka ilaa haatan jiro uu yahay siyaasad maadaama ra-iisul wasaaraha dalka uu wado dadaaladii ugu dambeeyay oo ku xalinayo tabashooyinka shacabka gobolka gadow la caqabadaha ku hor imaan karaa waa iska badan yihiin dee dadku dad ishaysto ama siyaasiyiin isku haystaan ama maaragta dana dhaqaalo isku haystaan ama dana maaragta kaleeto oo qabaa'il isku haysta doorashaduna waqti gaaban baa loo qabtay marka caqabadaha ka hor imaan karaa way badan yihiin oo de waa kuwan haddeer baa diyaaradii la iska celinayo aada u jeedo oo mas-uuliyiintii dee iskuma dad isku laab xaarin maahan hawshkooda dhexaysay marka dadkaas in laisku keeno siyaasadii ku kala tegay ku kala roobay lagana yaabo xataa maaragtay inay maaragtay xiriirsho kale iyo maaragta xiriirdo kale inay siyaasad arrin ku daaban ay tahay in laisku keeno wax sahlan oo fudud maahan marka laakiin ra-iisul wasaaruhu intii tabartiisa maadaama dee uusan ahayn isagu dadkii hore siyaasadda isku hayay intii tabartiisa wuxuu ku dadaalayaa in uu dadka isu keeno maadaama cid hadda asoo hore wax uga tirsanaysa aysan jirin laakiin caqabaadku way badan yihiin probleemka ugu weyn anugu aan arkayaa waxa weeye dadka ishaysta laftigoodu garbaha ishaysta oo guud marka la fiiriyo haddana dadka kaleeto oo isku dhinac inay wax u wadaan haysto in aynan wada socon ayaa caqabada ugu weyn tahay walmatal gobolka gadoo kale mas-uuliyiin kasoo jeeda ayaa kismaayo joogta qaar kale xamar inay joogaan baa macquula dhammaantood kuwo kalena gaday joogaan marka kuwa gada jooga iyo kuwa kismaayo jooga oo gobolka gado kuwa abtirsanaya waxaa laga yaabaa inay maaragtay siyaasado kala duwan inay aaminsan yihiin
dhinaca kale siyaasigan ayaa baaqyo kala duwan waxa uu diray mas-uuliyiinta gobolka gado iyo shacabka gobolka gado isagoona sheegay in kadib ra-iisul wasaaraha dalka marka uu gaaro degmada garbahaare ee xarunta gobolka gado ay u dejiyaan arrimaha doorashooyinka dalka si waafaqsanna sharciga ay kaga wada hadlaan arrimaha doorashooyinka dalka una gudbiyaan tabashooyinka ay ka qabaan maamulka uu hogaamiye axmed madoobe
xaqiiqadaas ilaahay baa og oo la gaara laakiin annaga waxaan isleenahay arrinta juba oo ra-iisaaluhu ku maqan yahay dagaal badan buu ka gelahayaa hawl badan buu maaragtay iyo isku day iyo dhadhexaadin buu fiican buu ka geli doonaa insha allahu inay hagaagtana waa rajayneynaa haddii wax culus oo maaragtay ay soo baxaanna dee waxa weeye kollayba faraha lagala bixi maayo waa arrinta waa waa la luudinayaa dadka reer maaragtay deegaanadaasna waxaan ugu baaqaynaa tucasiru inaa idhahdo tayasaru walaa tucasiru inaa idhahdo fududeeya arrinta ha adkaynina inay arrintu adkaato ummadda soomaaliyeedna dan uma ahan idinkana dan ma ahan meesha dhibaatooyin badan iyo problem badan baa ka jira haddaba adiga guda dowladda kenya ayaa maaragtay faragelin ku haysa dad badan oo meesha lagu dilay iyo diyaarado badlaayay iyo waxyaalo badanna wayna soo gaarayaan marka taasna waxaa looga bixi karaa midnimo iyo wadajir marka waxaan leenahay midnimada iyo wadajirka aanu kulligeen gacan siin ilaah idankiisa waxaan rajaynaynaa wax guuleysta inay meesha kasoo baxaan isagana waxaanu ku dhiiragelinaynaa inaanu marnaba ausan ka daalin oo arrintu waxa weeye waxa weeye in laga daba tago oo wakti lagu bixiyo ayey iyadoo ilaahayna lala kaashanayo dadka kaleeto soomaaliyeed carada jooga oo waxgaradka ama awoodda ule ama ama maaragtay xogaalka ahna la kaashanayo in waxa weeye lasoo xaliyo oo dariiq wanaagsan lagu toosiyo sidaasaanu asagana ra-isul wasaaraha iyo kulligiisa ugu baaqayna
si kastaba maxaa waa maanta magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gada gaari doono wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kaasi oo ay ka qayb yihiin wasiirada uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kaasi oo ay kamid yihiin wasiir ku-xigeenka warfaafinta wasiirka waxbarashada kan maaliyaddii weliba mufti kale oo ka socda maamul goboleedka jubbaland inkastoo dhowaana maamulka gobolka gado ay gabayadiineen ra-iisul wasaaraha dalka inuu safarkiisi ay ku weeliyaan maamul uu hogaamiyo axmed madoobe iyagoo sheegay inaysan safarkaasi kaga qayb noqon karin waxaa ra-iisul wasaaraha dalka dhowaan fariin loo dira ahayd in magaalada kismaayo uu kasoo kictimayo isagoona usoo socdo garbaharre oo aysan soo raaci karin wax mas-uul oo ka tirsan maamul goboleedka jubbaland faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya puntland iyo daacish oo ka socda gobolka bari iyo puntland oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay saanad milatari oo ay lahayd kooxda daacish faysal cabdi faarax ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsan haya ware dheeri ah ayaa laga helayaa howlgallo ballaaran oo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland ay ka wadaan deegaano badan oo ka tirsan buraleyda gobolka bari howlgalladan ayaa waxa ay soo bilowdeen laba maalin ka hor waxaana ilaa iyo haatan ay ka soconayaan deegaanadaasi buuraleyda ah iyadoona dagaalkan uu yahay mid u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka puntland iyo sidoo kale xubno ka tirsan kooxda daacish ciidamada maamulka puntland oo howlgalladan iyagu fulinaya ayaa guulo dhowra ka sheegtay waxaana ay sheegeen in howlgallada iyo dagaalada tooska oo ay kula jiraan kooxda daacish ilaa iyo haatan ay soconayaan waxaana wararka aanu halkaasi ka helayn ay sheegeen ciidamada puntland in guulo dhowr ah ay sheegeen inay ka gaareen islamarkaana ay ku qabsadeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan buuraleyda gobolka bari oo hore ay ugu sugnaayeen kooxda daacisha howlgalladan ayaa si gaara waxa ay ciidamada puntland kaga wadaan deegaanada kale ah dhamancad iyo sidaa oo kale deegaanka hulcaanood iyo togil iyo deegaano dhowr ah oo buuraleyda gobolka bari ka wada tirsan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka puntland oo howlgalladan ka warbixiyey islamarkaana ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay ayaa waxa ay sheegeen in howlgalladan ay khasaaro xoog leh iyo jabba ku gaarsiiyeen kooxda daacish iyagoo tilmaamay in inta badan uu socdo howlgalka weli ilaa iyo haatan islamarkaana howlgalladan ay soo bilowdeen maalinkii khamiista ahaa ilaa iyo haatanna ay wadaan ciidanka puntland intii howlgallada lagu guda jirana waxa ay sheegeen inay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha daacish saraakiil ka tirsan ciidamada puntland ayaa intaasi ku daray in howlgalladan inta ay ku jireen ay nolosha kusoo qabteen xubno ka tirsan daacish islamarkaana ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad militari oo ay lahaayeen islamarkaana ay ka qabsadeen kadib dagaalo dhowraha oo deegaanada buuraleyda ay kula galeen iyagoo intaasi ku daray in ay la wareegeen saldhigyo dhowr ah oo kooxda daacish ay lahaayeen waxaana ay tilmaameen in deegaanada buuraleyda ah haatan dhammaan ay doonayaan in ay gacanta ku dhigaanna waxaana ay tilmaameen in hub fara badan iyo saanad intaba ay gacanta ku dhigeen howlgalladan ay wadaan ciidamada puntland ayaa maanta waxa uu gala maalinkii saddexaad waxaana ay sheegeen inay doonayaan in deegaanada buuraleyda ah ay kaga saaraan kooxda daacish oo inta badanna halkaasi ka dagaalantay islamarkaana dagaal kula jirta maamulka puntland iyo ciidamada daraawiishta ciidamada maamulka puntland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen qamri fara badan oo lagu dhex iibinayay gudaha magaaladaasi magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa la sheegay xalay saqdi dhexe in ciidamada maamul goboleedka puntland ay howlgallo aan kala joogsi lahayn oo halkaasi ay ka sameeyeen ay sheegeen inay gacanta kusoo dhigeen qamri fara badan ciidamadaasi ayaa la sheegay in xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi howlgallada ay ka sameeyeen ay ilaa haatan ay gacmaha ku dhigeen in ka badan labaatan qabri oo la sheegay in lagu dhex iibinayo gudaha magaaladaasi waxayna sheegeen inay dhowaan usoo bandhigi doonaan warbaahinta iyagoo sheegay in maanta sabtiya lagu wado in qamrigaasi si aadah loogu faafiyo baraha bulshada waxayna maamulka puntland ay sheegeen in ilaa haatan ay wadaan howlgalladaasi iyagoo sheegay in ay warheleen ama ay kar warheleen in si dhuumaaleysiya gudaha gaalkacyo loo soo geliyay qamri fara badan oo la doonayo in si dhuumaaleysiya loogu dhexiibiyo gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidanka booliska maamulka puntland ayaa xalay magaalada gaalkacyo waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo ka dhan ah kooxaha ka ganacsada maandooriyaha gaar ahaan kuwa qamriga sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka puntland iyo weliba taliska ciidanka booliska maamulkaasi howlgalkan oo ahaa mid culus ayaa bilowday saqdi dhexe xalay waxaana lagu beegsaday shabakad ganaca ka ganacsata qamriga laga keeno gudaha wadanka etoobiya sida ay sheegeen saraakiisha booliska maamul goboleedka puntland saraakiishan ayaa sheegay inay ku guuleysteen waxayna sheegeen howlgalkaasi qorsheysan oo ka dhacay aaga hoteelo iyo waqooyi hoteelo ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waa xarunta gobolka mudug iyagoo sheegay in hoteelkaasi xaafadaha ku geesanba ay kasoo qabteen qamri aad u fara badan iyagoo sheegay in tiradooda rasmiga ay soo bandhigi doonaan sidoo kale waxay saraakiishaasi sheegeen inay dib ka faahfaahin doonaan howlgalladaasi lagu beegsaday kooxaha caadeysatay in qamri sida dhuumaaleysi ay kusoo geliyaan gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug si kastaba maamul goboleedka puntland qeybta booliska gobolka waa xarunta gobolka mudug ee gaalkacyo ayaa intooda badan waxay howlgallo ay ka sameeyaan gudaha magaaladaasi kusoo bandhigaan qamri fara badan oo si dhuumaaleysiya lagu dhex iibiyo gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga wafdi ka socda maamulka hiirshabelle ayaa maanta lagu wadaa in ay gaaraan deegaano ka tirsan degmada buulo burte ee gobolka hiiraan wafdigu hogaaminayo ama ugu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa maanta la filayaa in ay tagaan degmada buulo burte ee gobolka hiiraan wafdiga madaxweyne ku-xigeenka hiirshabelle ayaa la sheegay in ay ka qayb yihiin wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka hiirshabelle gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jiite cismaan iyo saraakiisha ciidanka ujeedka socdaalka madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle oo si hoose u heshay idaacadda simba ayaa laga sheegay xarig jarka taliska qeybta toddobiilabaatanaad ee degmada buulo burte oo ka dhex furi doono kaasi oo dhowaan halkaasi laga dhisay waxaa la sheegay in wafdigan ay horkacayaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle iyo weliba gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti ay si aada loogu diyaar garoobayay in si aada loogu soo dhaweeyo degmada buulo burte ee gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan oon xiriir toosa la sameynay ayaa inoo faahfaahiyey qaabka qaabka u socdaan iyo weliba safarka madaxweyne ku-xigeenka hiirshabelle iyo mas-uuliyiinta maamulkaasi ay ku tagayaan degmada buulo burte ee gobolka hiiraan maalmo kooban ayaa ku sugnaan doonaan madaxweynaha ku-xigeenka maamulka hiirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed iyo degmada buulo burte ee gobolka hiiraan isagoo intaasi kadib aadi doono dhinaca magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inkastoo ilaa haatan aan la sheegi karin sababaha dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle uu kasoo aadayo caasimada dalka ee muqdisho iyadoona muqdisho uu ku sugan yahay madaxmadaxweynihii maamulka hiirshabelle dhinaca kale warar ay si hoose u heshay idaacadda simba ayaa waxay sheegayaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeite cismaan isagana uu degmada buulo burte ee gobolka hiiraan usii gudbi doono degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan halkaasi u tegi ama tegin tan iyo markii la magacaabay ama loo magacaabay gudoomiyaha gobolka hiiraan si kastaba maamulkan ka kooban kan gobolka hiiraan iyo weliba midka maamulka hiirshabelle ayaa safaradooda kusoo aadaya iyadoo maanta la sheegay in dhaqdhaaqyo ciidan laga wado buulo burtiya aageeda maadaama safarka madaxweynaha laga cabsi qabo in qalalaasi ay geliyaan rag ka tirsan al-shabaab oo la sheegay in intooda badan ay weeraro ka fuliyaan deegaano hoos yimaada degmada buulo burti ee gobolka hiiraan iyagoona inta badan maamulkaasi iyo ciidamada maamulkaasi saraakiishooda sheegay in ka cabsi qabaan in weeraradaasi si aada lagu gumaado mas-uuliyiinta uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle dabageed iyo weliba mas-uuliyiinta kale ee gobolka hiiraan sida gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jiito oo maanta si wadajir ah ugu wadajahan degmada buulo burte ee gobolka hiiraan warar dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar lagu qaaday fariisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka ayaa waxay sheegayaan in deegaanada qooqaani iyo weliba cabdila birooley tuulooyin hoos yimaada degmada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland xalay weerar waa weerar lagu qaaday fariisimo ciidamada kenya ay halkaasi ku leeyihiin weerarkan ayaa yimid kadib dhaqaaq ciidan oo ay ciidamada kenya iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland oo gobor garab ka helaya ciidamada dowladda oo halkaasi ku sugan ay dhaqaaqyo koodan ka wadeen dowleedka deegaanka cabdila biroole oo kaabiga ku haya caasimada kumeel gaarka maamul goboleedka jubbaland halkaasoo la sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab oo goobta ku sugnaa fariisin uu ahaa in halkaasi kala kulmeen dagaalo khasaare kala duwan geystay inkastoo daryanka madaafiicda ay maqlayeen dadka ku sugan deegaanka cabdila biroole saraakiil ka tirsan maamul goboleedka jubbaland oo si toosa ula xihiirnay ayaana faahfaahiyey dagaaladaas ka dhacay deegaano ka tirsan duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka jubbaland iyagoo sheegay inuu soo weerarka uu ahaa mid ku dhufo ka dhaaqa kuwaasoo ay sameeyeen dagaalyaano ka tirsan al-shabaab iyagoo la sheegay in ciidamada dowladda kuwa maamul goboleedka jubbaland iyo kenya halkaasi dhaqaaqyo ka wadeen ay isku horimaad kala kulmeen al-shabaabka halkaasi ku sugnaa iyagoo jeedina ujeedkooda ugu weyn uu ahaa in fariisinkaasi al-shabaab ay ka sifeeyeen inkastoo markii dambe uu sheegay sargaalkaasi oo ahaanlawdana la wadaagin codkiisa uu si hoose inoogu sheegay in ilaa haatan ay ama weliba jab xoogan gaarsiiyeen al-shabaabka halkaasi ku sugnaa dadka deegaanka oo aan xiriinay ayaa iyaguna sheegay in xalay ilaa saaka ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta kuwaasi isku adeegsanayaan labada dhinac ee dagaalamo waa al-shabaab iyo ciidamada dowladda kuwa maamulka jubbaland ee kenya oo garab ah iyo weliba al-shabaabka halkaasi ku sugan si kastaba inta badan dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxay weeraro ku dhufo ka dhaaqa ka sameeyeen deegaanada ka tirsan maamulka jubbaland uu hogaanka u haya axmed maxamed islaam axmed madoobe iyadoo madaxweynaha maamulka jubbaland bilooyinka hore uu ku dhawaaqay dagaalka ka dhana al-shabaab waxaana mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay dhowaan shaaciyeen inay isku furi doonaan wadooyinka waaweyn ee udhexeeya magaalada kismaayo iyo weliba degmada jiliba halkaasoo la sheegay in intii udhexeysa laga sifeyn doono xubno ka tirsan al-shabaab oo la sheegtay in si awoodi ku dheehanta halkaasi ku haystaan iyadoo maamulka jubbaland oo si aada kaga gaabsanayo in ay isku furaan inta xiriirisa wadooyinka waaweyn ee kismaayo weliba degmada jilib oo ka wada tirsan maamul goboleedka jubbaland halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda simbe ee magaalada muqdisho iminkana akhbaaraadka caalamka waxaa la sheegay in weeraro xoogan oo taalibaan ay jimcihii la wareegeen ama weliba ay gacan ku haynta boqolkiiba siddeetan iyo shan dhulka afghanistan saraakiisha dowladda ayaa ku dhawaaqayay in shaqada laga eliyay iyadoo ay ka qeyb ololaha dayacadda dalkaasi laakiin saraakiisha afghanistanka maxalliga ayaa waxay sheegeen in dagaalyanada taalibaan ay weliba dhiiradeen kabixitaanka neto ay ku qabsadeen degmooyin muhiima oo ka tirsan gobolka hareed halkaasoo ay ku nool yihiin tobanaan kun oo weliba shiicada hariska ah lagu magacaabo tangonga waxaa magaalo maqooyiga ku taalla xadka ay la wadaagto turkmenistan waxaana sidoo kale xalay qabsaday taalibaan sida ay sheegayaan saraakiil sarsare oo ku sugan dalka afghanistan rajeb rayberg waa rajeb ayaa la sheegay in ay tahay tuulooyinkii ugu dambeeyey ee la wareegay afghanistan iyadoona si aadan marba marka ka dambeyso cabsi ay soo wajahayso dadka halkaasi ku sugan warkii waaad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda simbe ee magaalada muqdisho waa nageynta warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay anigoo anas maxamed sooman alfaafar sameynayay cidda warka ayaga uu sheego waxay dib uga daalacan karaan simba niyuusa nabadgelyo
اهلا وسهلا وسهلا warniyo goormaa timid dibidaan kugu ogaay انا شلي امن shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حلي راديا دار haye وحنا مغلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محاولة يوم idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد وايه saca codkeeda laga ka saa weyni kara